bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadii snai ee magaalada jowhar qodobada aad ku maqli doontaan hadduu rabi raalli ka noqdana waxaa ka mid ah madaxda dalkeena soomaaliya oo hambalyada munaasabadda ciidulfidriga la wadaagay shacabka soomaaliyeed madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo ku baaqay in loo gurmado dadkii ay fataahaduhu barakiciyeen farxadda munaasabadda ciidda awgeed shacabka magaalada jowhar oo hawada isu mariya hambalyada farxadda maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaarahaad maqli doontaan sidoo kale warkeenna waxaad ku dhegaysan doontaan akhbaaraadka dibadda
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-9 uu halis caafimaad ku yahay dunida marka qof uu qufaco hindhiso ama uu hadlo waxaa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibco yaryar kuwaas oo laga yaabo in uu la socdo fayraska cudurka coronavirus haddii aad aad ugu dhowdahay waxaad jiidi kartaa dhibcaha ay la socdaan fayraska covid-9 haddii qofka uu cudurka qabo ilaali kala fogaanshaha u jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si aad gacan uga geysatid yaraynta faafidda covid-9 iska ilaali in aad dadka gacanta ku salaamto taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaamto naftaada iyo dadka kale ka ilaali cudurka oo istallaal dadka da'da ah shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa qaba cudurrada daran waxa ay halis ugu jiraan inuu xanuunka ku dhaco waxaana lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan tallaalka oxford astrasonic covid-9 waa difaac adag oo ka hortaga faafitaanka cudurka covid-9 oxford astrasonic covid-9 waxaa ansixiyey in la adeegsan karo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya tallaalka kadib xiro maaskaro siina wad tallaabooyinka fayadhowrka caafimaadka raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah ee maamulka caafimaadka deegaanka kana qaada tallaalka deegaankaaga xusuusnow qaybtaada waad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yaraynta faafitaanka coronavirus
waa hagaaka dhegaystayaal mar kale ayaan ciid wanaagsan hawada dinka leenahay waa kowda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada sidoo kalena waa saddex iyo tobanka bisha may sanadka laba kun kow iyo labaatanka aan ku horeyno sida hordhaca warkeennabaad ku maqlayseen madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan munaasabada maalinta koowaad ee ciidulfidriga u diray shacabka muslimiinta gaar ahaan kuwa soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabada maalinta koowaad ee ciidulfidriga isaga oo shacabkana ugu baaqay in ay garab istaag u muujiyaan walaalahooda danyarta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakaysan ee ciidulfitriga alla waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakaysnayd ee ramadaan munaasabadan farxadda leh ee ciidulfitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxadgelinta dadkeenna tabaalaysan ka shaqaynta danta guud oo amnigu ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakaysan ee ciidda ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeenna ku xeeran ee u sababay cudurkan covid nneteen oo ah mid aan aan yarayn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeenna ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhankiisa u hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed isagoo sheegay in bulshada looga baahan yahay in ay garabka isqabsadaan islamarkaana walaalahooda danyarta ay markaasi kaalmeeyaan ummadaha muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo ciidda soonfur waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa una sheegayaa shacabka soomaaliyeed in ay isgacan siiyaan isgarab galaan ay isku caawinaan ay saacidaan dadka masaakiinta ah gaar ahaan agoonta iyo barakacayaasha ah hadduu ilaahay raalka noqdo waa dad u baahan gacantiina waa dad soomaaliyeed waa dadkii walaalaheenan waa dad muslin ah mar kastana waxaa loo baahan yahay inaad isi saacidaan irxamuu min fil arli yarxamukum min fi samaai waxaan rabaa halkan inaan ilaahay ka baryo subxaanahu watacaala inuu naga aqbalo acmaashii aan la nimid soonka ay ugu horeyso soonka salaada iyo dhammaan camaalihii wanaagsanaa oo aan qabanay bishaan barakaysan ee rabadaan waxaan kaloo rabaa in aan ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyo inay ka shaqeeyaan nabadgelyadooda horumarkooda iyo barwaaqadooda ilaahayna qaluubtooda isku soo jeediyo waxaan idin leeyahay sanadkan sanad ku xiga ilaahay ha nugu gaarsiiyo barwaaqi iyo bashbash kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda facebook iyo twitter waxay ugu hambaliyeeyeen shacabka soomaaliyeed farxadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed waxaanay sidoo kale ku baaqeen in bulshada ay markaasi ku dadaasho kala fogaanshaha maadaama weli xanuunka covid sagaal iyo toban uu dunida dhibaato ku hayo axmed madoobe ayaa dhankiisa hambaliyo ku aadan munaasabadda maalinta ciidulfidriga u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada jubbaland
taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kulla caam wa antum bikhayr waxaan rajaynayaa waxaan rabay inaan u hambaliyeeyo dadka muslimiinta ah soomaalida gaar ahaan reer jubbaland ee soo dhammaystay soo gutay waajibaadkii rugniga islaamiga ahaa ee bisha ramadaan aan filaya inay aroortii tahay maalin ciida oo ah kowda bisha shawaal laba xaalo mid waxay u tahay farxad dadkii bisha ramadaan soo dhammaystay ilaahayna waxaan ka baryayaa soonkay soomanaayeen iyo qiyaamuleylkii iyo qur-aankii wada ay akhrisanayeen intaasba inuu miisaankooda xasanaadka ugu daro dadka muslimiinta ana iyo gaar ahaan reer jubbalandna sanadka sanadkiisa kale inuu na gaadhsiiyo annagoo barwaaqo iyo bashbash ku jira insha allahu sanadaha dambena taasoo kale sooya waanan idinku hambalyeynayaa كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan rajeynayaa iida iideeda insha allah inaan si khayr qabta ku iidi doono ilaahay waxaan uga baryayaa soomaaliya oo xaalad adag iyo dhib badan iyo siyaasado guracan iyo isbariwaa siyaasadeed iyo caqabado badan la kulantay inuu sanadkan bal bishaas rabadaan iyo iiddaa fadligeeda iyo dadkuna ay usoo wada duceeyaan in qulubta dadka soomaalidana ilaahay meel wada jeediyo dadkuna ay isku raaci doonaan dhinac siyaasadda soomaaliyana ay hagaagi doonto madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaash ayaa dhankiisa hambalyada la wadaagay shacabka soomaaliyeed isaga oo ku baaqay in laga shaqeeyo midnimada waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland inuu ilaahay sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda uu barwaaqo iyo bashbash inagu gaadhsiiyo hambalyada ciidda markaan ka gudbo waxaan uga faa'idaysanayaa in hay-adaha amniga ee reer puntland inay shaqadii ay hayeen oo awalba ay hayn jireen ay laban laabaan waxaa ilaahay aan ka baryaynaa cudurkan safmareenka ah inuu ilaahay inaga badbaadiyo oo aynu ka ducaysanno oo ayaamaha kan ciidda iyo salaada iyo maxay to iyona bidqabka laga taxadiro iyadoo lala kaashanayo culimmada iyo wasaaradda caafimaadka aada iyo aad baad u mahadsantihin dhammaan madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa soomaaliya ayaana munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga la wadaagay shacabka soomaaliyeed iyaga oo salaada ciidulfidrigana masaajida kula tugtay marka laga soo tago madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku maqan waddanka uganda madaxweynaha dowlada goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa waxa uu hambalyada munaasabada maalinta ciidulfitriga u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle isaga oo sidoo kalena soo hadal qaaday dhibaatooyinka fatahadaha iyo shacabka in ay isgarab istaagaan cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle ugu hambaliyeeyey munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfadriga wuxuuna alla kaga bariyey in cudurka covid nneteen iyo fatahaadaha uu rabi ka dulqaado
hambaliyo hambaliyo hambaliyo ummadda muslimiinta guud ahaan ummadda muslimiinta waxaan ugu hambaliyeynaynaa bilashada bisha soonfur waxaan leenaha hambalyo gaar ahaana ummadda soomaaliyeed waxaan leenaha hambalyo hambalyo allaha naga aqbalo cibaadadii acmaashii kala duwneed bishii soonqaad lasoo sameeya waxaan leenaha dhammaantood allaha naga aqbalo kuwa loogu dembi dhaafo oo alla uu gargaara allaha naga dhigo guud ahaan cibaadadii lasoo sameeya bishii ramadaan ilaahayna ummaddan haka dulqaado dhibaatooyinkan cudurkan labadan sano kusoo noqnoqday ee dhibka badan guud ahaan caalamka ku haaya gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed dad badanna ay u dhinteen dad badanna ay weli la xanuunsayin ilaahay ka dulqaadan leenaha cudurka covid nineteen fatahaadahan kusoo kordhay deegaanada hirshabeellena waxaan leenahay ilaahay ummadda ha ka dulqaado culeys badan ay ku haayaan dalagoodii ay baabi'iyeen deegaanadoodii ay baabi'iyeen waxaan leenahay ilaahay bedel khayre ha siiyo guud ahaan intii dhibka uu ka soo gaarayna allah u fududayaan leenna wax ka badanna ilaahay oo khayrana allah ugu bedelaan leehay dhinaca kale madaxweyne cali guudlaabe xuseen ayaa bulshada reer hirshabeelle ugu baaqay in loo gargaaro dadka danta yar ee aan awoodin in ay ciidaan iyo sidoo kale qoysaskii ka barakacay fatahaadaha webiga shabeelle
ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa in la isgargaaro maalinta ciidulfijriga in la isgargaaro dadka liito oo fuqarada ah loo kaalmeeyo laga farxiyo maalinkaas yowmulfaraxa qofba qoftay wax ku kaalmay karto dhaanto inay ku kaalmayso iyo dadkii fatahaadihii dhibaatada ay soo gaarsiiyeenna in loo gargaaro guud ahaan cid kastee gacan ka geysan karto ay ka geysato ayaan ugu baaqaynaa hambalyo hambalyo ayaan leehay guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed ummadda hirshabeellena sanadkan sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaq ha ku gaarsiiyo iyo horumar iyo dhibaatooyinkan oo xal waara guud ahaan laga gaaro ilaahay idankiis ha la ysgargaaro ha la yskaalmeeyo masaakiinta oo danyarta iyo agoonta iyo dadka dhibaatada ay ka soo gaareen fatahaadihii ha la garab qabto alla wuxuu qur-aankiisu ku leeyahay watacaawano calbira wataqwa walaa tacaawano ha la ysgarab galo ha la yscaawiyo insha allah maalinta koowaad ee ciidulfadriga ayaa si wanaagsan looga ciiday guud ahaan gobolada dalka soomaaliya inkastoo mar kale la koobsaday ciidan xanuunka covid nneteen oo weli waddanka ka jira iyo dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle aada uu mahadsan yahay cabdicasiis xasan cabdulle oo inala socodsiinaya warbixintaasi markana shacabka magaalada jowhar ayaa waxa ay markaasi siyaabo kala duwan maanta ay ugu ciideen xaafadaha magaalada jowhar iyaga oo markaasi hambaliyada ciidana la wadaagay shacabka soomaaliyeed iyo asxaabtooda cabdiweli axmed tilowle ayaa warkana noo sii dhammaystiraya
iyadoo maanta ay ku beegan tahay munaasabada maalinta koowaad ee ciidulfidriga ayaa waxaa masjidka alxarameyn ee magaalada jowhar salaada ciida ku tukaday boqolaal shacab ah oo ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada jowhar salaada kadib waxaa idaacadda isna la hadlay qaar ka mid ah bulshada kuwaasoo muujiyey dareenkooda ku aadan munaasabada ciidda iyagoona hambalyo u jeediyey ummadda soomaaliyeed anigoo ah cabdiraxmaan daawuud dhammaan ummadda soomaaliyeed meelba ay joogaan waxaan ugu hambalyaynaa maalinta ciidda ee maanta anagoo salaadii fijriga hadda iska soo bixinay maasha allah alxamdulilah aad iyo aad oo faraxsannaha dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ugu hambalyaynaya maalinta ciidda ee maanta iyadoo ciidan ay kusoo aaday fatahaadaha webiga iyo cudurkii covid nneteen alxamdulilah laakiin maanta waa aada iyo aada u farxsannahay ciiddii horeeto wallaahi ciidaanaan ka farxad badan maadaama oo ummadda soomaaliyeed ee dhan hal malan isku raaceen maalin ciid tahay magaceyga waa kaa cabduqaadir gaarane ciid wanaagsan kulla caam waa antum bikhayr dhammaan muslimiinta meel kastoo aad joogtaan waxaan farxad iyo bogaadinta hambalyada ciidda aan hawada u marinayaa walaalahii reer jowhaar inkastoo biibaxa ay jirto fatahaadii webiga shabeelle ku rogan yahay ciid wanaagsan aaleeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaahay hanaga aqbalo soonkan soonkiiskana ilaahay nagu gaarsiiyo bashashii barwaaqo waxaa leeyahay idaacadda isnaha waa mahadsantiin maadaama bulsho u adeegeysiin dhammaanna waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed hambalya hambalya hambalya ciid mubaarak wallahi wax u dhexeeya hadda anigoo ciiddii hore iyo ciidan faqriga u dhexeeya ana karta rajowar haddaana colaska masaaran waxaya fatahaadda webigo nagu soo baxay oo magaalada inta badan aana ciida ka xiran yihiin coleyskaasaana saaran oo xamar iyo jowar la isku gudbi karin maxadaa iyo jowar la isku gudbi karin coleyskaas limisaar maahane wax kaloo faqriga u dhexeeya ma jiraan ciidan ayaa ku soo aaday xilli magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ay goodoomiyeen fatahaadaha webiga shabeelle inta badanna bulshada ay wadaan dadaalo ku aadan sida ay iskaga difaaci lahaayeen fatahaadahaasi
waa hagaag dhegeystayaal weli warka subaxnimo idaacaddii snaai ee magaalada jowhar ayaad naga dhagaysanaysaan bal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdiye ayaana noo soo jeedinaysa mahadsanid cismaan cabdulle cismaan sarafka suuqyada magaalooyinka gaar ahaan magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxa ay maraysaa laba malyan iyo lix boqol gacanta dambena waxa ay maraysaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar waa malyan iyo saddex boqol gacanta hore gacanta dambena waxay maraysaa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba boqol iyo lixdan kun gacanta dambe ee bixintuna waxay maraysaa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah inkastoo fatahaadaha webiga shabeelle ay saameyn ku yeesheen dalagyada laga beerto magaalada jowhar dalagyada ka baxa gobolka shabeellaha dhexe ee hoos yimaado magaalada jowhar ayaa sare u kacay madaalka galeyda waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah madaalka digirta salbukada waxaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban kun ilaa iyo sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digirguduuda mana jirto meel ay kasoo galayso ayadoo dadku ay isticmaalayaan waxyaabihii baqaarada ku jiray oo tuulooyinkiiba ay biyo aafeeyeen bariis caddaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaali nuskiiladu waa toddoba kun rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadeyda ayaa labaatan leheed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah halkiisa litarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah dhegaystayaal intaas ay noo joogto xubintii sarrifka iyo suuqyada aan dib idinkuga celiyay warka subaxnimo iyo cismaan cabdulle cismaan guud ahaan xubintaasi sarrafka iyo suuqyada ayaana ugu dambeysay warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacaddii snai mawjada f m-k siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaartis jowar shabeellaha dhexe soomaaliya warka anigoo cusmaan cabdallah soo saare halkan idinkala socodsiinayey cabdiweli axmed hilowle ayaa farsamaynayay warkan kiisa xigeentaan ku kulmaynase waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan